إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hameenkii xalay fuliyey weerar ka dhana ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda ka jirta magaalada muqdisho ay tahay mid aan tabar lahayn taas oo lagu quudiyo masaasada beesha caalamka waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meydadka dadkii ciidamada ugandha ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose beesha ajuuraan ayaa macad ku soo xiratay deegaanka cadaadgari oo ka tirsan gobolka baay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay xalqadii labiyo tobnaad ee taxanaha saa ama ay axkumuun taas oo ah tii ugu dambaysay taxanahaasi dowladda ugandha ayaa xabsiga u taxaabtay in ka badan afartan ruux kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyo ka dhacay gudaha waddankaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey weeraro ka dhana ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka ee ku daaban faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed ciise habeenkii xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwo shisheeye ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka haddaan ku horeyno howlgalka koowaad waxay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho iyagoona weeraray fariisimo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka fariisin iyo isbaaro ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalk oo ku yaala xaafada suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ayay habeenkii xalay weerar ku ekeeyeen ciidamada mujaahidiinta isla magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalada qaraxa ayaa waxaa lala egtay askarta xili ay ku sugnaayeen fariisin ay ku leeyihiin agagaarka dhismaha xayla bariise ee degmada yaaqshiid haddaan aadno gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale habeenkii xalay ka dhacay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladan oo ahaa kuwa culus ayaa waxaa lagu qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona sidoo kale deegaanka burculow ee isla shabeellaha hoose lagu weeraray afrikaanta kusoo duushay dalka saldhigga ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah goobaha ay xalay mujaahidiinta al-shabaab weerareen sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay qaaday weerar ka dhan ah ciidamada maamulka jubbaland weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday fariisinka askarta jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii xoojiyey weeraradooda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo askarta soomaalida ee carituurka u ah afrikaanta xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay in dowladda ka jirta magaalada muqdisho ay tahay mid aan tabar lahayn oo lagu quudiyo masaasada beesha caalamka sakariye cumar ayaa ka warramaya xildhibaan cabdifataax ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka warramay caqabadaha haysta madaxda iyo siyaasiyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee ku aadan inaysan matelin meelaha ay ka soo jeedaan islamarkaana aysan tegi karin deegaanada qaarkood ay ka soo jeedaan isagoona arrinkaas ku sababeeyey deegaanada qaar ay ka soo jeedaan madaxdaas oo ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana aysan suuragal lahayn inay tagaan
jooga kuwa sidaana leh deegaanadoodii ma tegi karaan qaar al-shabaab ba haysta oo ma agmari karaan deegaanka ay ka yimaadeen qaarna iyagoo halkan xilal siyaasi oo waaweyn ka haya ayaa loo diidaa inay gade iyo garbahaare ka degaan oo aanay ka degi karin oo halkaa airboortka laga celiyaa oo degaankiisi ma tegi karo haddana anigu wuxuu leeyahay degaankaagii ma tegi kartidoo dood waxay taagantay sababta aad waxa weeye waxa weeye dadkaagii ma matashidoo degaankaagii ma tegi kartid isaga oo wasiir halkan ka ah oo xil hayana xagga ma tegi karo oo deegaankiisa marka dood yar oo jaban oo daciifa weeye isagoo hadalkiisa sii wato xildhibaankan ayaa waxa uu ku tilmaamay dowladda federaalka ee ka jirto magaalada muqdisho mid ku hoos nool waxa uu ugu yeeray masaasada beesha caalamka islamarkaana jiritaankeeda uu ku egyahay bixitaanka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka dowladnimada xawan lagu hayaa haddii si yar loo qeexa waxa weeye dowladnimo si virtuala u jirta oo hawada heehaabayso oo masaasad lagu hayo oo international communitiga afka marka waxaanu isku haynaaba waxa weeye warsamada ma u wada joognaa edaba ma u wada joognaayynaan isdurdurine hawadaynu ku nool lahaye hawada aynu ku loon intaynu dhulka usoo degayno nidaamkii dhulka aynu sallaan ugu dhigan lahayn aynu degi lahaynna ma ma ma ma- ma raadsanaa inta ka horeysana aflagaadada iyo hebel meel ma matelo waxaa kasii daran koob iyo koob iyo konton qof baa dhammaantayna wada doortay inuu legitimacy dheeraada ii dheeriyo wuxuu leeyahay adigu dadkaagii een, een, een, maxaa la yidhahdaa adigu dadkii aad ka timi ma mateshid war maxaan wada talo waxanibo waxaa gaarka laynagu hayo ee amisomtaasi hadday maanta inaga baxdo dowladnimada xamar ee dowladda dhexa xamar jiri mayso mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee ka jirta magaalada muqdisho ayaa waxay aaminsan yihiin in jiritaankooda uu ku xiran yahay ciidamada shisheeyaha iyo taakulaynta ay ka helaan waxay ugu yeereen beesha caalamka waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meydadka ay ciidamada ugandha ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed cali nin walaalkaaga dili oo hilibkiisa haddana jarjaray oo haddana agtaada maraa xamaasaddaasii naqa karto waa siduu ilaahay og yahay muddo saddex bilood ah kadib waxaa maalintii shalay magaalada muqdisho lagu aasay meydadka dadkii ay ciidamada ugandha ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadkan la aasay ayay tiradoodu ahayd toddoba ruux kuwaasoo muddada saddexda bilood ah ku jiray tallaajada yiilay mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada muqdisho goobtii lagu aasay dadkan rayidka ah ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid a ehelada dadkii ay xasuuqeen afrikaanta iyadoona muddo saddex maalmood ah siiyey shisheeyaha inay uga jawaabaan falkii ay geesteen annaga waa aasnay meydadkii haddaan laga soo jawaabin oon sida ugu dhaqsida badan aan xaquuqdoodii iyo xaqoodii aan loo bixinna annagu shaqadaynayaan wadaynaa annagu ewelba barya nalow kuguma oggolaan waxaa nalow kugu oggolaaday inaan haddii alla kuuroona dalkana leennahay dadkana leennahay nalow ku oggolaaday haddaan nalag mar dhow oo sida ugu dhaqsida badana xaquuqdoodii nalow ku siinin annaga shaqadaynayaan wadaynaa mudaaharaadkayaanna wadaynaa waxay noo sheegeen amisom inay lix qofood xidhan tahay oo madaxdii amisom hogaaminaysay xilligaas ah gobolka shabeellada hoose qaybta golweyn iyo buulo ee maxkamad lama keenin meydkii maantaan aasnay waxaan yacni siinaynaa muddo shareeco saddex maalmood haddii ay mataqaannaa war cad nagu sii waayaan xaquuqdii uga hadli waayaan ay mataqaan maxkamad ku soo saari waayaan amisom gobolka mudaharaadaan ka bilaabaynaa sidoo kale qaar ka mid a ehelada ayaa sheegay in haddii muddadaas wax jawaab ah laga heli waayo shisheeyaha aysan si nabad ah ku joogi doonin gobolka shabeellaha hoose nin walaalkaaga dili oo hilibkiisa haddana jarjaray oo haddana agtaada maraa xamaasaddaasii naqa karto waa siduu ilaahay og yahay hadduu saddex maalmood ka soo jawaabi waayo een, een, waa arrinta waa si sidaas ka fool xun ay tegey hadda sidaanna hadda damirkaana sidoo yaa ma sheegi karna inaan socono inaan joogno inaan wax dilono inaan hurdoono ma kala sheegi karni sad- laba bilood saasaan usoo taagnayn hilibka walaalkeenaan barkaneen asigoo jawaano noogu jiro ayaan barkaneen meydkii waa duuganay amisom raadiyahe ka hadashay inay magdhabdhiiweyso inay maxkamad soo saarayso waxaan rabnaa haddii alla idmo saddex beri gudahooda inaan jawaab ka helno ay soo saaraan maxkamaddii iyo xuquuqdii dadkii ay xasuuqeen waa laga waayey soo maahan saddexda degmo ee degan saddexda degmo ay degan yihiin shalambood golweyn buulomareer si nabada kuma joogayaan amisom arrinta la yaabka leh ayaa ah in madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo uusan ilaa iyo hadda ka hadlin toddobada ruux ee ay xasuuqeen ciidamada shisheeye taa beddelkeedana uu madaxweynaha ugandha yuweri museveni isagoo jeesjeesaya qiray in askartiisa ay geesteen xadgudubkaas beesha ajuuraan ayaa macad sharci ah ku soo xiratay deegaanka cadaadgari oo ka tirsan gobolka baay faahfaahin ku aadan cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka cadaadgeri oo saddex iyo soddon kilomitir u jira magaalada diinsoor ayaa lagu soo xiray macahad ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha ajuuraan xafladda xiritaanka waxaa ka soo qayb galay culimo nabadoonno iyo qaar ka mida waalidiinta ardayda machadka la soo xiray ayaa lagu magacaabo ibnu teymiya iyadoona ardaydina ay noqonayaan dufcadii labaad ee machadka dhigata waxayna hadda galeen fatro fasax ah kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey xafladda oo ka dhacday masjid ku yaala cadaadgeri mudiirka machadka ibnu teymiyaha ayaa hadlay wuxuuna soo gudbiyey warbixin ku salaysan machadka iyo muqararka waxbarasho ee socday fatrada gunaanadkeeda loo fadhiyo duruusta oo maxadka qaadayaan kowmayba waa alqur'aan alkariim tumun iyo afarmaad waay tumun iyo afarmaada ya qaadayan ardayda may baan ku horaya alqur'aan alkariim wa culuumuhu qur'aanka iyo culuumtiis qur'aanka ardayda qaar mayba marahayaana labaatan iyo shan jus qaarna mayba marahayaana labaatan jusa dhammaaya may baan kiige qur-aanka culumtiisa kamid ee tafsiir alqur'aan alkariim oo ayaan sugu khamiisa dhammaay sugu khamiis tafsiir she dhammaantiyo insha allahu tacaala kora kahayan mayba kale ninkiiga hidaayat lmustafiid oo kasaabsan iyana culuum alqur'aan qur-aanka tajwiidkii iyana dhammaaya macnaa fatr kasta macnaha kitaab oo culuum alqur'aan ilaa ka dare marka maybaan keena intaas alxadiid waa culuumuhu xadiidkii culumtiis cumdat alaxkaam yaa fatradun qaadeen ardayda cumdat alaxkaama qaadeen sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid a culimmadii lagu casuumiyey xafladda ayaa jeediyey dardaarno kala duwannu ku socda dhinacyada kala duwan ee munaasabadda ku kulmay cilmiga barashadiisu walaalayaal waa cibaado yaa abnaa'ii cilmiga sharciga ah oo la barto barashadiisu waa cibaado waa inaan sidaa u fahmnaa walidaalika imaam axmed bin xambal wuxuu yidhi alcilmu laa yacdiluhu shayun liman saxat niyatuhu cilmiga wax u dhigma lama arko qofkay niyadiisu saxiix noqoto way weydiiyeen dalabadiisa qaaluu wa kayfa tasixu niya yaa aba cabdillaah aba cabdillaah isagaa la dhihi jirayo wiilkiisa cabdullahi la dhihi jiray aba cabdullaah yow imaam axmed bin xambal weeye imaam ahlu sunna waljamaaca weeye sidee niyadiisa saxiix ku noqotaa qaala yanwii rafca aljahli can nafsihi wa can gayrihi niyada uu ay anfacayso waa in uu niyeysto qofka cilmiga baranaya daalabilcilmiga ah ugaas muuse maxamed khaliif waa ugaaska beesha juuraan ee jubbooyinka kelimad ku socta ardayda loo soo xiray macadka ayuu jeediyey waxaa kaloon jecelnahay inaad waxaad baranaysaan ilaahay subxaana wa tacaala uu idinka dhigo mid ikhlaas ah mid ikhlaas inuu ilaahay idinka dhigo waxaan rabnaa juhdig aad bixinaysaan walaalihiinna iyo waayeladii oo hooy- hooyadiinna iyo aabbihiinna inaad u sheegtaan fasaxaad ku jirtaan hadda waxaa la rabaa aabbaha geela u jiro ama ariga jiro inaad u tagtaan arkaanta aad bartaan cibaadada aad bartaan intaasaa loo baahan yahay waa faa'iido weyn waay ma garateen annagu wax kale maihin cilmiga aad baranaysaan kitaabka allah inaan kor u qaadno warnameo kitaabka allah inaan kor u qaadno soo diyaar iskuma nihin yaa sidoo kale waxaa kelimad dardaaran ah oo ku socota waalidiinta iyo beesha macadka soo xirtay jeediyey ugaaska beesha juuraane baaye bakool ugaas cabdulqaadir macalin cali ilmahan inta oo la keenan dad yaraa dhali ajuuraan ilmihiis kuwaan kalihi maaha in sha allahu tacaala baalweyntiia xoolahan dhaqaalahan bixiyow hays beesha horta waxaan leeyahay xoolihii allah idiin barakeeye eh xoolaha aad bixinaysiin u bixiya ilaahay dartiis ikhlaas u bixiya ikhlaas u bixiya Eh, in sha allahu tacaala eh, in xoolahaas maalka macnaha eh, imtixaan waay oo ilaahay ni siiyey haddii weji kheerle lagu bixiyana eh, jinnaa lagu muqdana irhil ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay adili badanaa kusoo aroortay carrakawa ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim waxaa jiray intii ay xafladda socotay bandhig ay sameeyeen qaar ka mid a ardayda loo soo xiray macadka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان متفق عليه gunaanadka xafladda ayaa waxaa abaalmarino lagu doonsiiyey arday dhowr ah oo kaalmaha hore si wada jir ah u galay التلاميذ الأول ما يبان ويرنا عبد الله عبد الله نونة كن أفر بول يسغالن عشان كن أفر بول يسغاشين عشان ما يبان والمرين لنسي لم لعقو دن أفر بول كن شنو سوماليا أرضي لواد أو كالنت أصل قال ما يبان جعفر محمد آدم سنو كن أفر بول يسغالن عشان اسكو درجينا قدن لما أرضي سنو ما يبان والمرين اللي أفر بول بس يو عتركي يو ما يبان أرقت هذا كالنت لما ما يبان أصل قال أفر أرضي كومي بوا سعد شي عبد القادر معلم علي أرضي لماد عبد الرحمن محمود مصطفى كان سيد عبد بوا أحمد حيفة وعثمان أحمد حيفة وعثمان الطالب الرابع عبد الرشيد معلم إيمان xafladdii gunaanadka macadka ibnu teymiyaha ayaa ku soo dhammaatay farxad iyo reerreyn dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay xalqadii laba iyo tobnaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun taas oo ah tii ugu dambeysay taxanahaasi sakariya cumar ayaa mar kale soo jeedinaya iyadoo weli ay isa soo tarayaan dadka ka aragti dhiibanayo filimaantii silsilada ahaa ee saama yaxkumuun ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana sida weyn loogu faaqiday xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka ayaa haddana waxaa ka mid noqday dadka ka soo aragti dhiibtay dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan kuwaas oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa haddaba waa kuwana qaar ka mid ah dhegaystayaashaas oo ka waramayo waxyaabaha uga baxay filimka gaar ahaan xalqadii labayo tobnaad ee ugu dambeysay haddii aan fikirkayga ka dhiibto qodobka la faaqidayo xalqooyinkan oo kale in la baahiyo oo lasii badiyo waxaan oran lahaa dadka muslimiinta oo soo diyaariyey barnaamijkan inay diiwaangeliyaan oo ay buug ku qoraan sidaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii igula yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa maxaa la dhahayay nin dhammo wadaad sheeganaya oo dhahaya diinta islaamka haddii la waayo waa in dowladnimada la waayininoo la adkaystaa taas oo marka u horeysa midaasaan la yaabay magacay waa abuu maxamed oo jooga dhulka gumeysiga kenya ikhwatil ciza hadda fikirtay kadibta xalqada ugu dambeysay laba tobanaad runtii horta waxay banaanka soo dhigtay dadkeen culummada ka dhigan jirnay oon ku dabafaylnayn bay runtii banaanka soo dhigtay runtii xalaqaadkan dhowrka u socday waxaan ka faa'iidaysto zaa'id ugu faa'iidaysto waa yaqiin ida masalafisor masaa'ishan mas'ala mas'alatul xaakimiya ay ahayd mas'al qadci ah daruuri ah oo caqliga lagu garanayo sharciga ka horba ay ahayd laakiinse markii dambena waxay i faa'iidaysay yaqiin saa maa yaxkumuun waa gantaal cadowga islaamka khaasatan kuwan dowlad isu sheega iyo waxa ridadooda iyo wax walba ay caddaysanayaan markhaati looma doono aykaa cadaabka lugooda ku raadsadeen adduunyana waa cadaabay ku jirayaan aakharana xisaab adag waa ognahay qof walba waa ogyahay nin walba waa dhegaystaa marka waxa uga daran tahay gantaan mid kasta waxa waa soo cabaadaa markuu maqlo laakiin nasiib darro ilaahay ninkuu hanuunla doono maa nin kale ma hanuunayo kuwada gantaalka baaraka allah fiikum adinkana insha allah ilaahay waadan barakeenaya in kuntum mu'miniin واعتصموا بحبل الله جميعا waxaa hadalhayn weyn yeeshay filimaantii silsilada ahaa ee loogu magacdaray saama yaxkumuun filimaantaas oo si weyn ugu dhex baahay bulshada muslimiinta ah islamarkaana yeeshay qubuul iyo soo jiidasho ballaaran iyadoona ay xusid mudan tahay in silsiladaani ay bannaanka soo dhigtay xogo iyo macluumaad badan oo ka dahsoonaa bulshada qaybo ka mid ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ugandha ayaa xabsiga u taxaabtay in ka badan afartan ruux kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyo ka dhacay gudaha waddankaas xukuumadda kambala ayaa xabsiga dhigtay afartan iyo siddeed ruux kuwaas oo ay ku eedeeyeen qaraxyo ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda waddanka ugandha qaraxyadaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu qoray wargeyska daily monitor dadkan ayaa lagu soo xiray howlgallo ay sameeyeen ciidamada booliiska iyadoona eedda ugu weyn ee ay wajahayaan ay tahay inay ka dambeeyeen qaraxyadii ka dhacay caasimadda qaraxyadaas oo ahaa laba qarax ayaa lala bartilmaameedsaday maqaayad laga cunteeyo iyo gaari bas ah kaas oo marayay meel u dhow magaalada kambala waxaana qaraxyadaas ku dhintay saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad toban kale warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa